guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee dalka ayaa ugu dambeyntii waxa ay caddeeyeen in doorashada dib ay u dhacday ku dhowaad muddo laba bilood ah iyadoo arrintaas muddooyinka ugu dambeeyay aada loo hadalhayay abowkaate cumar maxamed cabdulle oo loo yaqaano cumar dhegey oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho ayaa sheegay in doorashada ku dhowaad muddo laba bilood ay dib u dhacday wuxuuna sheegay soddonka bisha oktoobar ee soo socota in madaxweynaha la dooran doono iyadoo inta ka horeysana lasoo diyaari doono xubnaha baarlamaanka iyo weliba golaha aqalka sare ee dalka sidoo kalena lasoo dooran doono guddoomiyaha golaha baarlamaanka iyo weliba guddoomiyaha golaha aqalka sare wuxuu go-aamiyey in howlaha doorashooyinka la bilaabo tobanka agosto laba kun lix iyo tobanka sidoo kale guddigu wuxuu go-aamiyey in doorashooyinka la qabto wakhtiyada soo socda doorashada aqalka sare ee baarlamanka waxaa lasoo gebagabaynayaa ugu dambeyn shan iyo labaatanka bisha sebtembar laba kun lix iyo toban doorashada golaha shacabka waxaa la qaban doonaa afar iyo labaatanka sebtembar ilaa iyo tobanka oktoobar muddadaas waxay isugu jirtaa muddada diyaargarowga iyo musharaxiinta oo ololahoodii ka horjeedin doona ergooyinka wax dooranaya sidaasna doorashaduna waxay ku dhici doontaa maalmo ka mid a maalmahaas shan iyo tobanka doorashada guddoomiyaha baarlamanka waxaa la qaban doonaa shan iyo labaatanka oktoobar laba kun lix iyo tobanka dabcan isla waqtigaas waxaa iyadana la qaban doonaa doorashada afhayeenka ama guddoomiyaha aqalka sare dumar bay dhacda doorashada madaxweynaha waxaa la qaban doonaa soddonka oktoobar laba kun lix iyo tobanka guddigu wuxuu ka codsanayaa dhammaan hay-adaha dowladda federaalka dowlad goboleedyada ururada bulshada iyo beesha caalamka inay gacan ka geystaan fududeynta howlaha doorashada loona diyaargareeyo agabka iyo amniga ay doorashada laba kun lix iyo toban u baahan tahay wabilaahi towfiiq guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee yihiin howlaha doorashada sidoo kalena wax faragelin aysan ku haynin dowladda federaalka iyo weliba beesha caalamka
annaga qorshe howleed naga horreeyey oo isku day ah oo madasha waktigeeda la sameeyey ugu jiraa doorashada waxaa mas-uul ka ah guddigan in la qabto qorshahaana guddigan ayaa sameeyey sidaas darteed guddigu wuxuu ku shaqayn doonaa jadwalka sida ku qoran inuu maaragtay tareenada u baahan yahay qabto inuu odayaasha la xiriiro inuu wacyigelinta bixiyo inuu hawshiisii wado marka waxaan aaminsannahay in beesha caalamka oo ah maaragtay iyo dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qeybaha ku shaqadala dhammaanteen dalkan inuu gurmud u yahay in doorashadaas la qabto laislaga ogol yahay sidaas darteed waxaa damaanad u ah in la qabanayo guddigaa idiin soo jeediyey ka warsuga hadday qabsan weyso markaas waxaad la weydiisaan maxaa isbedelay laakiin hadda yaan la hordhicin inay qabsoomi weyso iyo inay qabsoomayso doorashada hoggaaminteeda waxaa ka mas-uula guddigan abukaato cumar dhegey ayaa sidoo kale wuxuu sheegay in dowladda federaalka ay ka codsanayaan inay la shaqeeyaan oo keliya guddigu wuxuu ka codsanayaa dhammaan hay-adaha dowladda federaalka dowlad goboleedyada ururada bulshada iyo beesha caalamka inay gacan ka geystaan fududeynta howlaha doorashada loona diyaargareeyo agabka iyo amniga ay doorashada laba kun lix iyo toban u baahan tahay inkastoo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka haatan ay ku dhawaaqeen in wakhtiga doorashada muddo laba bilood ku dhow dib loo dhigay ayaa haddana muddooyinka ugu dambeeyay arrintan waxay ahayd mid ay si aada u hadalhayeen siyaasiyiinta kasoo horjeeda dowladda ayaa horay dowladda eedeemo ugu soo jeediyey in ay doorashada dib u dhigayso waxaa horay loogu ballansanaa bisha sebteembar ee soo socota tobankeeda ugu dambeyn in la doorto madaxweynaha iyadoo sidoo kale inta ka horeysana loogu talagalay xubnaha golaha baarlamaanka iyo weliba golaha aqalka sare in lagu soo doorto madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa xilka madaxweynaha loo doortay tobankii bishii sebtembar ee sanadkii labada kun iyo labaiyo tobanka waxaana xilkiisa waxaana wakhtigiisa uu ku egyahay tobanka bisha sebtembar ee sanadkan inkastoo haatan xafiiska uu sii joogi doono ilaa soddonka bisha oktoobar maxamed kaafi sheekh abuukareedii wadajir muqdisho